You're on VOA1 The Hits. I'm Nikki Strong.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana saddexi labaatanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa koodii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aan idin haynana waxaa ka mida shir looga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macalimiinta jabuuti oo jabuuti lagu soo gabagabeeyey arrimo badan baa laysku raacay waxa u horeysay in maxalinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii waxa kaloo laga hadlay xuquuq badan oo macalinka ka maqan sida hadday tahay caafimaad inuu macalinka helo inay helaan nolol ku munaasib ah waxaad sidoo kale maqli doontaan ardayda dugsiyada hoose ilaa iyo sare ee magaalada laascaanood oo ku jira imtixaanka teeramka koowaad waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalimihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid falastiin madaxweyne donald trump ayaa xalay ku hanjabay in uusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyey koongareeska maraykanka oo isugu jira hal dhibic afar trilyan oo dollar oo ah miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda iyo sagaal boqol oo bilyan oo dollar oo ah lacaga gargaar ah oo loogu talagalay in lagu taageero shacabka iyo ganacsatada uu saameeyey coronavirus ee maraykanka muuqaal video ah oo uu soo dhigay bartiisa twitter ayuu trump ku sheegay talaadadii in lacagaha ay ansixiyeen koongareeska aysan ku filnayn shacabka maraykanka xeerka ayaa u ogolaanaya in inta badan dadka maraykanka ah qofkiiba uu helo lacag dhan lix boqol oo dollarka maraykanka ah madaxweyne trump ayaa weydiistay koongareeska inay kordhiyaan lacagta oo ay gaarsiiyaan qofkiiba laba kun oo dollar ama lamaane walba oo isqaba afar kun wuxuu sidoo kale ku baaqay in koongareeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aanan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu u saxiixo madaxweynaha la doortay joe biden ayaa isna ballan qaaday talaadadii inuu kaalmo lacageed siin doono dadka maraykanka ah ee uu dhaqaalahoodu saameeyay covid nneteen marka uu yimaado xafiiska bisha januari ee soo socota israa'iil ayaa qaban doonta doorasho baarlamaani ah oo wakhtigeeda ka soo hormartay marka la gaaro bisha maarso ee soo socota kadib markii uu baarlamaanka ku guuldaraystay inuu ansixiyo xalay saqdee dhexe kadib bajetka dowladda doorashadan oo noqon doonta tii afraad oo nooceeda oo kale ah oo laba sano gudahood ka dhacda israa'iil ayaa loolan kale oo hor la gelin doonta ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu wakhtiga dheeraa ee soo maray israa'iil netanyahu ayaa wajahaya caro ay u qaadeen dadweynaha taasoo la xiriirta sidii uu u maareeyay cudursidaha coronavirus iyo isaga oo weli lagu haysto eedo la xiriira masuq maasuq laakiin warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in caqabadda ugu weyn ee ka hor imaan doonta netanyahu marka la gaaro doorashada soo socota inay tahay siyaasiga ka go-ay xisbigiisa midigta ee lukuud ninka la yidhaahdo gideon saar kaas oo ugu yaraan kala jebin doona codadka xisbiga netanyahu iyo kuwa midigta fog beni gansi oo isna siyaasadiisu ay u janjeerto dhinaca dhexe ayaa ka mid ah tartamayaasha la saadaalinayo inay ciriirin doonaan netanyahu dhegeystayaal warka caalamka duhurnimadan waa naga intaa
mahadsanid nuur xasan nuur oo warka noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington dalka jabuuti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir laba maalin socday oo looga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macalimiinta jabuuti gaar ahaana mushaarka ay dowladu siiso warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda sagal siciid baarax kulankan ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada oo uu goobjoogna ka ahaa madaxweyne ismaaciil cumar geele waxaa intii uu socday looga hadlay codsiyo kala duwan oo ay soo gudbiyeen macalimiintu kaasoo ay ugu weynaayeen in kor loo qaado tayada macalimiinta islamarkaana la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan macalimiinta kala duwan ee ka howlgala dalka jabuuti oo labaatankii sane ee ugu dambeeyey aan la taaban qaar ka mida macallimiinta oo la hadlay v o e da kulanka kadib waxa ay sheegeen inay rajo fiican qabaan waxa ayna dhinaca kale ka hadleen waxyaabaha ay ka cabanayaan maxamed xasan ibraahim oo loo yaqaano maxamed awood arrimo badan baa laysla laysku raacay ee hoostana laga xariiqay waxa u horreysay in maxallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii kaana waa laysku raacay waxa kaloo laga hadlay xuquuq badan oo macalinka ka maqan sida hadday tahay caafimaad inuu macalinku helo inay helaan nololku munaasib ah sida nolosha jabuuti oo kale iminka aad ba u kacday baa la odhan kara waqtiyada dambe in macalinka bal dib looga fiirsado oo nolosha dhan aad aad rajo aad iyo aad u weyn ma qabna maadaama madaxweynihii u yimiday uu yidhi nagu talagala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aad loogu fiirsado macalinka magacayga waa cawo maxamed yuusuf walahi de fikirkeyga waxaan kusoo kooba ma garanay laakiin waa saa u arkaya meesha wax khayr qabuh ma ka rajeynanaa dee wax badanoo fiicanna waa la isweydaarsaday hadday tahay mas-uuliyiintii hadday tahay annaga macallimiintii lanqaadku wuu fara badan yahay laakiin goor ay ku dhici doonto allun baa og waa lagu tala jiraana lacagaha la biiriyo si macalinka loogu dhiirigeliyo de siduu si fiican wax u dhiglaa ama shaqadiisu u fiicnaa leedahay insha allah waa rajeynanaa dee ilaahin baa horta baahida biniaadanka koobi kara laakiin inta kadib waan suganaa dee insha allah
magaca waxaa la dhaha cabdilaahi caare cumar waxaana raac al-six marka horeysa aad baad u salaamatiin fursaddan waraysiga aadna siiseen haddaad fiyotiin taadi baa noo horgashay marka intaan halkaan niman horta waxaa lanoo soo diray warqadaha lanoo soo diray oo ka socota maaragtaan xukuumadda jamhuuriyadda jibuuti oo hormoodka ee madaxweynuhu baa noo soo diray oon xasuustay marka wuxuu uu isbedelaya adduunku waa la socotaa qiimihii shalay iyo qiimaha maanta isku mid maaha kolka madaxweynuhu wuxuu ku mahadsanaya wuxuu dareemay in qiimuhu isku mid ahayn oo maaragtaanay isbedilay wax waliba isbedileen si macalinka teediisii loo qaado xag dhaqaale ahaaneed iyo xag formaasyo ahaanba si taag macalinka ula jaan qaado wuxuu baahan yahay formaasyo buu baahan yahay markii uu soo diray waxaa noo soo diray warqadaha waxaan ku qornay waxyaalaha macalinka uu tabanaya ku qornay calaa waxaan ugu soo qornay hayjad calaa waxaan ugu soo qornay magaalo madxiira hayjadaan ugu soo qornay imka calasuux oo kale degmo kasta ilaa magaaladiina calasuux waana macalinka tayadiisa iyo dhaqaalihiisa si sare loogu qaado waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti wasiirka waxbarashada hoose dalka jabuuti mustaf maxamed oo asna dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in labaatankii sane ee ugu dambeeyeyba ay ku mashquulsanaayeen koruqaadidda hanaan waxbarasho oo isku dheelitiran islamarkaana dowladdu ay tixgelin doonto codsiga macallimiinta
waxaa afkaya ku batay sida inta badan dadku idhaahaan inaan ka hadalno tayada waxbarashada sidii loo wanaajinayay taasina af un maahine waxay naga tahay runbay naga tahay waxaan ku tiri jirnaa insha allah siyaasad baa taalla inaan horta la wanaajiyo jeebka macalinka taa horta waa taa arrin meesha taalla weeyaan waa shita laga sheekaystay iyo macalinka inuu meesha uu ku dhigayo inay wanaagsanaato iyo macalinka markuu lasoo xulayo inaa si fiican loo soo xulo inaa si fiican loo tababaro waa inuu haddana macalinka uu garto xaqa iyo xuquuqda lagu leeyahay inuu garto mushaara yaraanta ay ka cabanayaan macallimiintu ayaa waxa ay keentay in macallimiin badani ay ka tagaan shaqadii dowladda halka kuwo kalena ay furteen goobo waxbarasho oo iyagu gaar ay u leeyihiin sagal siciid faarax v o e jabuuti mahadsanid sagal haatana dhegaystayaal aanu jaleecno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta ugbaad aragsan iyo maxamed biike
ad asluubta wacan ku xandaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeri
xushadiyo midkii xad asluubta wacan ku xandaabane xaragadaas turan ku xijaabane uguba
xildhibaan rabo xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeri
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashade maad xilo janno aaskaygii noqo
xilli kastaba ah alla ku xamdino isxalaashadeen xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashade maad xilo janno xaaskaygii noqo
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashadeen xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaa si ay sida talantaaliga ah ugu luqaynayeen maxamed biike iyo ugbaad aragsan halka aad nagala socotaan waa v o a washington ardayda soomaalida ee wax ka barta dugsiyada hoose ilaa dhexe ee dalka ayaa sanadkan sii dhammaanaya u fadhiistay imtixaankii taaramka koowaad xilli weli uu adduunka farabacan ku hayo cudurka covid -19. magaalada laascaanood maamulayaasha iskuullada ayaa ardayda u nidaamiyey qaab aysan isugu soo dhowaan karin si looga hortago xanuunka faafa ee covid warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol wasaaradda waxbarashada ee gobolka sool iyo macallimiinta ee goobaha kala duwan ee waxbarashada ayaa ku dadaalaya sidii ardayda loo kala fogeyn lahaa qaar ka mida ardayda waxbarashada ka barata magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga hadlay siyaabaha haddan intixaanka u gelayaan maadaama lagu jiro khatarta iyo ka hortagisa cudurka covid qaar ka mida ardayda dugsiga sare ee gadawey ee ku yaala magaalada laascaanood oo ka mida dugsiyada ugu ballaadhan ee gobolka ku yaala ayaa v o a uga warramay dhallinyarada waxbarashada ku jirta gaar ahaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataax axmed maxamed Een, waxaan ahay galaaska form four ee dugsiga gateway secondary school Een, alxamdulilah rabbilcaalamiin Een, awalan rabbi subxaana wa tacaala ayaa mahadda iskale Een, noo suurtageliyey een, inaan horta waxbarashadeedii sii wadanno Een, una fadhiisanno imtixaankii midteeramka ahaa ee la geli jiray sanad kastaba ee geli jiray ardaydu Een, maasha allah si qurux badan oo habsami leh oo hufan buu noogu socdaa Een, lana sameynayo maamulka iyo macalimiinta dugsiga ay sameynayaan taxadar ballaadhan oo runtii masiibo aada u weyn ay ka dhacday adduunka oo dhan oo ahaa coronavirus Een, maasha allah Een, waxyaabo cusub waa jiraan oo kusoo kordheen Een, ka duwan imtixaanaadka hore la geli jiray sanadadii hore Een, iyadoo laga taxadarayo xanuunka coronavirus Een, masaafada ay isku jirsanayso ardayda marka imtixaanka ay gelayso oo kale Een, iyo qaabka imtixaanka loo qaadayo oo ka duwan qaabab kale oo loo qaadi jiray Een, maasha allah si qurux badan oo habsami leba intii hore noogu soo dhammaatay Een, dhammaan guud ahaan dhallinyarada ama ardayda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa mustaqbal qurux badan inay ku dadaalaan waxbarashadooda waayo qofkii waxbartay unbaa maanta heer gaadhaya een sanadkii dhowaa een saameyn culus baa idinku dhacday oo guryahaad inta een casharada ku dhiganayseen oo tviyada aad kala socoteen oo wasaaradda waxbarashada ay idinkala socodsiinaysay den markii la soo noqday galaasyadii oo yaraaday tiradii ardayda oo yaraatay
sidoo kale ardayda ka dhiganaysa waxbarashada dugsiga sare ee gadawey waxaa ka mida faadumo siciid cabdilaahi faadumo waxay ka mid tahay boqolaal gabdhood oo u fadhiisanaya imtixaanka qeybta hore ee laga qaado dugsiyada sare ee kala duwan ee ku yaala gobolka sool horta alxamdulilah calaa kulli xaal wax kasta ilaahay eebba mahadii weeye haddaan anay gabdhaha imtixaanka sanadkan u fadhiisanaya markasta gabdhaha iyo wiilasha marka loo eego waxaa dadaalka aadka u badan yeesha gabdhaha kaalmaha koowaad ee imtixaankana waxaa qaata gabdhaha taas kama dhigna inay wiilashuna xarfaan ahayn aynan waxba qaybin laakiin waxay ka dhigan tahay in gabdhuhu ka dadaal badan yihiin marka loo eego wax akhris markaan u nimaadno iskuulkan imtixaanka ku gelna sanadkan wuxuuna siiyey fursado badan oo ah in inta ardayda la kala fogeeyey si loo wanaajiyo habka loo gelaya imtixaanka loona ilaaliyo khatarta coronaviruska maadaama adigu aad galaaska afraad hadda galaaska saddexaad tahay gabdho badan baa jira waxbarashada ka hadhay oo aan fursad u yeelinay dugsiyada sare soo gaadhaan gabdhaha waxbarashada ka dhacay haddaan si waafiya ula hadlo waxaan dhihi lahaa aqoontu waxay ka bilaabataa waa xirfad waxbarashada tioriga iyo waxbarashada afka laga qaato waa kaalinta labaad mar haddaydan waxbarashadii tioriga ay ka dhacdeen ta xirfada ha ka dhicinina waayo gabdho waxay qabtaan shaqooyin fara badan oo kala duwan kuwaasoo gacanta laga sameeyo sida dhartalidda cunto karinta nasaaridda nashqadaynta oo wax shaqo badan oo loo baahan yahay lagana maarmin maadaama ay bulshadu isku xidhan tahay dhankan kale ardayda waxbaranaysa iyo gabdhaha waxbaranaya waxaan jeclaan lahaa inayna hamigooda hoos u dhigin oo ina keliya ku koobsan fakaltiyada loo badan yahay ee caafimaadka ay meel kasta oo ay caalamka wax ka baran karaan sidoo kale maamulaha dugsiga sare ee gadawey ee ku yaala magaalada laascanood cabdirasaaq qalina macalin xasan ayaa v o a u sheegay in sanadkani ardayda ay si weyn ula dadaaleen sidii looga hortegi lahaa kala fogeynta sidii loo samayn lahaa kala fogeyn iyadoo lagu jiro xaalada cudurka covid sagaaliyo toban annagoo taxadar iyo tigtooni ku jira xanuunka faafitaankiisa ardaydana inay helaan adeegoodii oo dhammaystiran oo waxbarashaa xaaladda ayaanu samaynay waxaanuna samaynay ardayda oo kale in galaasyada loo kala fofogeeyo oo shiftiya ay u kala galaan xagga kuraasta oo kale loo kala durkiyo annagoo taxadar muujinayna markii teeramkii uu dhammaaday afartii bilood waxaa loo fadhiyaa imtixaankii teeramka waxay ku galaan ardaydu laba shifti ahaan bay u galaan oo laba goor ayaan ku kala qaadnaa labada goor waxaan ugu talagalnay ardayda inay isu dhawaanshaha meesha ay ka baxdo iyo tayeynta waxbarashadooyana ku jirto oo ardaygu wixii uu dhigtay inuu isagu keligii uu ka jawaabo feedbacka soo celiyo aan ugadan leenahay annagoo ka cararayna ardaydu inay isku dulnoolaato oo ardaygii dadaalay iyo ardaygii aan dadaalin ay isku dulnoolaadaan annagoo ka cararayna ayaan waxaanu samaynay inaanu kuraastii iyo galaasyadii iyo wixiiba intaan u nidaaminay ardayda si gaara arday walba lambar u samaynay oo kursi ku qoray isagoo inta imtixaanku soconayo uu kursigiisa uu ku gelayo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood markana dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horreyno dhinaca iyo ingiriiska kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa weli waxaa halkeedii kasii socota dhibaatooyinka dhinaca guuldarada ee maalmahan soo wajahayay iyadoo tababaraha kooxdaasi michael artetana uu wajahayo cadaadiis kaga imaanaya maamulka kooxdaasi iyo hubantila'aanta dhinaca shaqadiisa arsenaal ayaa xalay kulan ka tirsan koobka karabow kaab wareegiisa sideedda waxa ay guuldaro kala kulmeen kooxda manchester city ee kubadda cagta taasoo uga badisay afar gool iyo gool kooxda manchester city oo booqatay garoonka kooxda arsenaal ee emarates ayaa afarta gool ay kaga badiyeen kooxdaasi waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kala gabriel hisos riyad mehras vil fodan iyo aymereg leborte kooxda arsenaal ayaa goolka keliya ay la timid waxaa u dhaliyey ciyaaryahankeeda alexander lagaseed manchester city ayaana si weyn uga gacan sarraysay kooxda arsenaal oo ay u martiyeen iyadoo tababare michael artetana ay xaaladda kusii xumaatay kulankii xalay ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadeen ayaa ah wareegga sideedda ee koobka karabaw kaab kulamada kale ee ka tirsan koobkaasi ee habeenkii xalay ahaa la ciyaare ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha brentford iyo newcastle united kulankan ayaana waxaa gool iyo waxba ku badisay kooxda brentford dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda ilja iyo kooxda kale ee susuna oo wada ciyaaray ayaa barbaro laba gool iyo laba goola isla dhaafi waayeen kooxda valencia oo garoonkeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda savilla atletico madridna waxa ay laba gool iyo gool uga badiyeen kooxda real sociedad oo garoonkooda ay ugu martiyeen huweska iyo lafante oo wada ciyaarena barbaro hal iyo hal ay isla dhaafi waayeen kooxda barcelonana waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda real vilodolid oo garoonkooda ay ku booqdeen saddexda gool ee kooxda barcelona ay ku xasuuqday kooxda vilodolid ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah langled baradwate iyo leonel messi villareal iyo atletico balbow oo wada ciyaarena barbaro hal iyo hala ay isla dhaafi waayeen kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda gataaf ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa kooxda saltavigo real madrid oo koobka difaacanaysana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda garanada deportivo alves iyo iber ayaa wada ciyaari doona halka ciyaarta u dambeysa ay dhex marayso kooxaha real batis iyo gadis dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan koobka horyaalka siriaga dalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda korotona ee kubadda cagta ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda barmakalshio yuventusna waxaa xalay cashar u dhigtay kooxda fiorentina oo garoonkeeda ugu soo martisay saddex gool iyo gool ayaana kooxda fiorentina ay ku garaacday kooxda yuventus oo difaacanaysa horyaalka siraaga ee dalka talyaaniga calaamada casaanka ah ayaa kooxda yuventus waxaa laga siiyey daqiiqadii siddeed iyo tobnaad ciyaaryaankooda howaan guadrado goolasha saddexda ah ee fiorentina ay ku xasuuqday kooxda yuventus ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah dusan vehovig martin sesaras halka goolka kalena uu iska dhaliyey ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda yuventus ee alexandro kaas oo si qaldan gool isaga dhaliyey kooxda yuventus ayaa sanadkan aan u firfircooneen sanadihii hore iyadoo iska yeelatay horyaalka talyaaniga oo ay ku guulaysanayeen sagaalkii sannadood ee lasoo dhaafay kulamo ka tirsan isla koobka horyaalka siraaga ee dalka talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda hales verona waxa ay martigelin doontaa kooxda inter milan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee sanadkan wacdaraha dhigaysa ee ac milanna waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda lazio ee kubadda cagta waana mid ka mid ah kulamada toddobaadka ugu adag ee seraaga bolonya waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda atlanta roma waxa ay la ciyaari doontaa calyari napoli waxa ay la ciyaari doontaa torino samdoria iyo sisolo ayaa isku aadan sbesa iyo genowa ayaa wada ciyaari doona halka ciyaarta u dambeysa caawa ay dhex mari doonto kooxaha udanesa iyo beneveto wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna ku soo dhowaada heesta beledweyn iyo codka xasan aadan samater
Rainbow. bishay sidee tahay aniga iyo beer lula Iskumaana soo bixin. Sonbarkadeydii iyo bidaashadeedii buun dadaayartee beradu weyn ku taale
guud ahaan idaacaddeenii dhallinyarada maantana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
Sawirkiisa weeye, ballan maan dhigano, qalbi jooginayo dhan. Sawirkiisa weeye, ballan maan dhigano, qalbi jooginayo dhan. Sawbayg waaygi, sawbayg waaygi, uma bishareeye. maanta la baxayaa bulshadii ma yaran maanta la baxayaa bulshadii ma yaran sawaabesteeyo socod beegsan maayo inaaba jacaaw ibaxnaa